فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda alfurqaan caawan qodobada barnaamijka aad ku maqlaysaan waxaa ka mid a mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka oo sheegay hoobiyaasha al-shabaab inay ku hoobanayaan garoonka diyaaradaha iyo xalane dowladduna ay ku fashilantay ammaanka dhuuxa waraysiyada qodobadiisa waxaa ka mid ah mid ka mid a culummada diinta islaamka oo ka hadlay cudurka corona intuu socdo barnaamijka dhuuxa sidoo kale waxaan soo gudbin doonaa xubno ka tirsan dowladda federaalka oo sheegay in la isku hor istaagay inay ka qayb galaan aaska wasiirkii waxbarashada maamulka jubbaland kaas oo ku geeriyooday dalka hindiya shir jaraa'id ay qabteen xubnahaasi iyo cidda ay eedda dusha kaga tuureen ayaad barnaamijka ku dhagaysan doontaan waxaa igala qayb galaya barnaamijka salmaan axmed aniga ayaa soo saaro idila socsiinaya waa mar kaliyo dhuuxa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aan gudagalano barnaamijka dhuuxa xubno ka tirsan dowladda federaalka ayaa waxa ay sheegeen in la isku hor istaagay inay ka qayb galaan aaska wasiirkii waxbarashada jubbaland kaas oo ku geeriyooday dalka hindiya fartaag oo ka mid ah senatarada aqalka sare ee baarlamaanka ayaa yidhi al-shabaab garoonka diyaaradaha iyo xalaneh waxa ay ku garaacaan madaafiic waxaana nasiib daro ah in nimanka hilla soomaaliya jooga oo uu u weyn yahay madaxweyne farmaajo tay intay ka hadli lahaayeen arrimahaasi inay ku mashquulaan diyaaradaha meydka wada waxa ay xubnahan sheegeen in farmaajo uu ku tuntay dastuurkooda iyagoo sheegay ilaa iyo maxkamadda in ay daba taagnaan doonaan madaxweyne farmaajo markaan tagnay saakii sagaalkii barqannimo ee garoonka duyuuradaha ee duyuuraddii meydka qaadi lahayd iyo duyuuraddii waftiga qaadi lahayd galbin lahaa maxaa la yidhaahdaa janaasada wax ka galbin lahaa markii la fuulay oo labada duyuuradoodba la istaaray ama muxuu ahaa bayloodyada ay dhaqaajiyeen duyuuraddii aan saarnaa oon ka mid ah dadkii saarnaa markii albaabka loo soo xiray waxaa uu yimid nin nalagu yidhi wuxuu ka shaqeeya nabad sugidda wuxuu la hadlay bayloodkii duyuuraddii waa la damiyey waa la isweydiiyey cabbaar baa meeshii agaasimihii raisal wasaare xafiiska raisal wasaaraha iyo wasiir ashkar iyo waaba muxuu ahaa arrintii bay dhex galeen cilladda meelay ka jirta muxuu ahaa yaa la raadiyey isla markaas haddana dowladdii baa noola soo fuulay waxa la dhammaan soo dega dhulka u soo dega dhulkaan u soo dhadhacnay waa la isweydiiyey waxaa la yidhaha sabab dowladdii kale oo meydka waday waa dhooftay maxaa middaan lagu haystaa sii wad soo wad war badan kabacdi waxaa la soo dhejiyey hadday saaran yihiin senatar cabdullaahi sheekh ismaaciil iyo senatar iftiin xasan iimaan iyo afhayeenkii hore ee jubbaland axmed carab diyuuraddan ma baxayso saasaad ku baaqanaysaan arrintaas markay dhacday waxaan weyddiiyey amarkan yaa soo bixiyey xaggeese ka soo fulay waxaa noola sheegay amarkan inuu ka soo fulay ama uu soo gaarsiiyey wasiirka duulista hawada nin la yidhaahdo omar iyo nabad sugidda soomaaliya muxuu ahaa saraakiishii nabad sugidda soomaaliya ama taliska nabad sugidda soomaaliya amar ka soo baxay inay tahay noola sheegay arrintaas markay dhacday annagoo qiimaynayna marka wax badan dadka saaran diyaaradda oo muxuu ahaa janaasada u socday iyo isqabqabsii meydka korkiisa inaan ku booqno annagoo diidayno aniga iyo senatar ifteen waxaan go'aansannay inaan ka soo harno diyuuradda maadaama la go'aansaday maadaama ay muxuu ahaa mas-uuliyiinta ugu sarraysay ama muxuu ahaa wasiirka duulista hawada ha ahaado ama taliska nabadsuudda ha ahaadee hadday waxaas ku ooleen inaan mataqaanaa ka harnaan go'aansannay meyd maxaa u dambeeyana midka la sii wado xala u dambaysay garoonka diyuuradaha iyo xerada xalane ee cadowgii al-shabaab ay ku garaacahayeen maxaa la yidhaahdaa hoobiyaal iyo meel la maralalayahay oo hoobiyaashii ay ku daadanayaan muxuu ahaa xaruntii ama eraboorka ha ahaato ama xarunta xalana ha ahaato waxaa nasiib darro ah ummadda soomaaliyeed nasiib darrada u soo hoydaa waxay tahay meeshay ka hadli lahaayeen nimankan filla soomaaliya joogo oo ugu wen yahay madaxweyne maxamed cabdulahi farmaajo oo ama wasiiradiis ha ku jiraan ama taliskiisa nabadsuguda ha ku jiree intay ka hadli lahaayeen maxaa la idhaahdaa nabadgelyada intay ka hadli lahaayeen intay ka hadli lahaayeen karoonaha iyo cudurka faafahaya intay ka hadli lahaayeen fatahaadaha iyo wax ka dhacaya dalka soomaaliya rafaad ka dhacay intay ka hadli lahaayeen inay ku mashquulaan diyaarad mayd waddo oo tacsi waddo hebel waa fuuli karaa hebel ma fuuli kara inay ku mashquulaan waa nasiib darro soomaaliya usoo hoyatay لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي sheekh cali katiin oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa ka hadlay cudurka corona isagoo soo jeediyey nusbu sharci ah oo ku aadan sida looga baxo cudurrada iyo imtixaanaadka waxa uu kelimadan ka jeediyey masjid ku yaala shabeellaha hoose oo khudbadda salaadii jimcaha looga hadlay corona السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى يكون مهدنينا نعموين واوين نوغلي وكم تاهي نعمدا جماعة كنت كان جماعة مانتا ورمضان وشن يتوان مانتا ومريا إلهي سبحانه وتعالى وحوي ديسينا نعمدا سنورا ما يستره dhibaatooyinka iyo cuduradana ilaahay subxaana wa tacaala una garana siiyo maanta waxaa yar dad jumco ku tukanaya caalamka sidaa maogtiin ma ogdiin dad yar baa maanta jumco ku tukanaya masaajidii ugu waaweynaan xarameynka way xiran yihiin adduunkii dhammaa qaflad buu ku jiraa marka kalsoonida aan qabno iyo tala saarashada ilaahay aan tala saaranay ayaa waxaynugu soo riidhayo iimaankeenna inaan waxaasoo dhan ka gudubno oo halkaan isugu nimaadno annagoo ilaahay subxaana wa tacaala caabudayna khudbada sida khadiibku noo akhriyey waxay ka hadlaysay mowduuc runtii u baahan in aada iyo aada loo cilaajiyo lana dul istaago ilaa waxayna ka koobnayd shan arrimood oo lagu dul istaagayo arrin taagan arrintaas waa laga wada dharagsan yahay waa cudur iyo xanuun caalamka ku soo kordhay caalamkana aada u aanfeeyey hadday ahaada xagga ruuxda iyo xagga dhaqaalaha iyo maadiga iyo xagga waxa weeyaan dareenka dadkaba galay cudurkaas gaaladu magac bay ula baxeen laakiin magacooda isaga raacaynaa annaga kaada gaaladu magacay ula baxeen waxay u yidhaahdeen coronavirus waxa la yidhahda iyo covid nineteen magacyo saas bay u baxshay laakiin waxaa dhihi karaa markii la fiiriyo cudurkaasi qaabka uu yahay iyo cudur qaabka uu u samaysan yahay markii la fiiriyo isha dadka muslimiinta lagu fiiriyo wuxuu shabahaa daacuunka marka waa cuquuba min allahi subxaanahu wa tacaala haddaba cudurkaa gaaladu ay coronavirus ula baxeen ayagu ama covid nineteen ay ula baxeen ayaa lagu faaqidayay khudbada cudurkaasi marka shan arrim shan shan macnaha dul istaag baa lagu sameeyey shantaasi waxay kala noqonayaa marka koowaad horta cudurkaani muxuu yahay daawo base ma leeyahay waa laisweydiiyaa cudurka horta sidiisa calaamaad ma leeyahay ma lagu garto oo cudurrada kale uga soocan yahay daawose ma leeyahay waa waqfada koowaad oo faaqidi doona insha allahu tacaala ta labaad waxa weeyaan daacuunka ayaa laga sheekeeyey isagana iyo taariikhdiisii iyo xilliyadu soo maray iyo wuxuu ahaa waqfada saddexaad waxay ka hadlaysaa alimaan bilqadar oo ah runtii daawo weyn oo qofka muslimka uu qaadanayo waqfada afaraad waxay ku saabsan tahay in la sheego bal cudurradii caalamka soo maray iyo noocyaday kala ahaayeen iyo waqtiyaday dhaceen iyo dadkii ku le-day intay dhammaayeen ta ugu dambaysa waqfada shanaad waxay ku saabsan tahay mar kastoo cudurro waaweyn ay dhacaan oo dadka jirkooda baabi'iyo ruuxdooda inay dhici karto inay timaado mid kale oo xagga dhaqaalaha ku saabsan waana iswataan inta badan ma kala haraan saamaynteeda waa la dareemaya iyo gabangabada ugu dambaysa intaasay khudbadu ay ku wareegaysa waqfada koowaad cudurkan coronavirus ay gaalada u bixiyeen calaamaad waaweyn buu leeyahay oo lagu garto calaamaadkiisa waxaa ka mida kow qandho zaa'ida waxaa dhaafa waxaa ka mida matag waxaa ka mida qufac fara badan waxaa ka mida madax xanuun waxaa ka mida qofka wareer inuu ku dhaco waxaa ka mid ah qofka in urka iyo dhadhankuba ay ka tagaan waxna uma soo dhamayaan waxna uma warayaan xoogaa hargebkan dhankaasuu ka shabaha sooma marka ur iyo dhadhan midna male qofka waxaa ka mid a qofka in neefta qabanayso dayqu tanafus uu ku dhacayo waxaa ku dhacay qofku inuu gariiraya isaga jirkiisa dhan baa gariiraya inuu miyir daboolmaya mararka qaar intaasoo calaamaad ah ayuu wataa cudurkan uu leeyahay haddaba cudurkani xaggee buu ka yimid miyaa la isweydiinayaa taas yaa adduunkan maamula soo allah maan subxaana wa tacaala allah baa keenay wax allaala wixii aqoon sheega jiray oo rabbiyaal baannaha dhihi jiray oo casri baan gaarna dhihi jirana dhulkaala dhigay soo lama cajis gelin weliba dowladihii ugu waaweynaayoo caafimaadkan ka horumarnay tikhnoloji baan gaarnay wax kastaan samayn karnaa wax kastaan qaban karnaa adduunka dhan ba annagaa maamulna oo ilaahyo u samaystay waxaa la ilaahyadiin waxa magalaa dhulkaa la dhig waa la cajisgeliyey qandhadaas cudurka wata daawo waa u waaye waxa ma hayaan waa gaalada agtooda muslimiin daawo way hayaan uga wanta hanugu darinay qoladaas dadka muslimiinta agtooda daawaa taala waa la hayaa dawadiisa baalkan iyo cudur oo dhanba dawadiisa waa la hayaa mid maaragtay macnawi ay mid xisiya labada gaalada marka cudurkaasi alla xaggii buu ka yimid caalamka dhanna wuu ku faafay waana cuquba min allahi subxaana wa tacaala asbaabta hadda keenaysa cuqubadana waa la fahmaya duqyaanka iyo fisqiga iyo xadgudubka iyo addoommada kiirka iyo madaxtaagga ay sameeyeen ayaa ilaahay subxaana wa tacaala ku kor jabinaya waad ogtihiin caalamkaoo dhan bani aadamku aad buu u kibray way isqaadqaadeen ilaa man raxima rabbuka wa qaliilun maa hum dad yar mooyaane fara ku tirise caalamka min almashriq ila almaqrib waxa joogaa waa kibreey duqyaan iyo xadgudub iyo xumaan nooc kasta nooc kasta oo bini aadan hore u sameeyey iyo midaan horeba xataa loo samey waa la sameeyey soo ma waxa dhacay haddaad aragto caalamka yacni iyo internetkan iyo waxaa isku furan markaad wax ka aragto waxaa kuu soo baxaysa caalam isaga dhan rogmaday buu ahaa yacni meesha xumaantu ay gaartay iyo fisqiga iyo duqyaanka iyo xadgudubka iyo la dagaalanka diinta ilaahay iyo macaasida nuucyadeeda kala duwan wey marka cuquba min allahi subxaanahu wa tacaala ayuu cudurkani ayuu ahaa cuquba marka hadday soo degto maxaa lagu yaqaanaa tacumu asaalixa waataalixa balaaya hadday soo degto cid ay daynaysa ma laha haddaba marka balaayadaas markay soo degtay cuqubadaasna ay ku timid ayna asiibtay caalamkii oo dhan maxay tahay marka daawada loo hayaa cudurka asbaab buu leeyahay ilaahay baa fayda subxaanahu wa tacaala allahuma anta ashaafi laa shifaa'a ilaa shifaa'uk soo xadiiska nabiga sal alla alay slam ahayn caafimaadka alle keliya gacantiisu ku jiraa cudurkuna ayuu ku jiraa allah buu gacantiisa ku jiraa wayamhaska allahu bidurin falaa kaashifa lahu ilaa hu wain yuridka bikhayrin falaa raadda lifadlih soo ma haddii masiiba ay kugu dhacayso alle xaggii bay u ka imaanaysaa haddii maaragta khayr kugu dhacayana cid kaa celi karta khayrkaasoo kaa hor istaagi kartaa ma jirto haddaba daawadiisa koowaad cudurkaa waxa weeyaan awalan allah subxaanahu wa tacaala in la isu dhiibo waaniibuu ilaa rabbikum wa aslimuu lah sama wardadyahu ilaahay u noqda allaahna isu dhiiba inaadna waxba haysan qira addoommo ducafaa inaad tihiin ilaah isu dhiiba marka waxaa daawadiisu waxa weeyaan waxa koowaad waa in ilaahay subxaanahu wa tacaala la isu dhiibaa ilaahay la baryaa ilaahay sacabada loo loo horsadaa ee la toobad keenaa dunuubta iyo macaasida iyo xumaanta hore loo galay midda hadda lagu jiraba laga baxaa shuruudii toobada lala yimaadaa walidaalika daacuunka ilaa hadda wax daawo u sheegay miyaa lahaya waxaan ka hadlaynaa daawada maadiga sidaa darteed culimmada imaam albukhaari raximah allahu tacaala baabu daacuun buu kitaabkii saxiix albukhaari ku soo arooriyey kadib wuxuu daba dhigay baabu ruqaa bilqur'aan in qur-aanka la isku tufo buu daba dhigay marka qur-aanku waa shifaaun daawo soo maaha caafimaad شفاء وشفاء البدن وشفاء الصدور وشفاء كل شيء قرآن عافماد والله هو قرآن كي مركا إن لسكو أخريو لسكو تفو لا إسسارة أي عافماد كوي إلهي سبحانه وتعالى أطوبت كينو لأن قرابة إسرائيل مركي عقوبات كي كل عين dalaayada iyo masaa'ibkii waaweynaa sagaalkii aayadood ilaahay ka sheekeeyey nabi muuse u tagay udcu lanaa rabbaka bimaa cahida cindak lain kashafta cana arijza lanuminana laka walanursilanna macaka bani israa'iil la yidhaah ilaahay noo bari wax kale ma hayne waa nimankii faraacinada caalamka ilaahnimada sheegtay marka waxa weeyaan daawadu halkaasay ku jirtaa daawooyin naloo ballan qaaday cudur oo dhan in lagu daaweeyana way jiraan taas waa daawadii macnawi ah soo maaha ilaahay loo tabadka ilaahay la tala saarto ilaahay lagu xiraado waa daawo daawo waa la waayaa le coronavirus gaaladii waa soo dayriyeen ilaa hadda daawo ma hayaan laakiin waxaan leenahay daawaan haynaa nabigu sal allahu alayh wasalam muxuu leeyahay xabbatu sawdaa dawaaun likulli daa إلا الموت والهرم سمح حديث كان عام سعمون فجر دواء لكل داء هلك الرهب لا كورونا فيروس ولا غيره مي الرهب وحل الرهب لما أركب دواء لكل داء الصادق المصدوق بس ده رهي ما هو علينا دواء لكل داء ما يقصد أنه تعالى الحمد لله هي أدل أو أو أودية كلام معنا دواوينك كلام يقص أرارتين نصوصة الله يسكت دعوة maanta hadduu dhihi laha gaal cuno shaydaanaho ilaahay baan aqoonin si loo istinjado xataa aqoonin waxaan hayaa daawada corona sal iskuma dili qaali caalamka noqo lahay maanta la isku dili laha annaga waxaan haynaa dawaaun likulli daa uu sheegay alladii yuuxaa ilayhi sooma wamaa yandiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxa waa la hubaa dhab wey tani taasi waa mid khuraafaada lama huba xataa gaal shaydaanaho lagu kalsoonaa karin baa sheegay laakiin tan nabi maxamed baa noo sheegay sal allahu alayh wasalam marka waxba yaana meelahun qaltaagini annagaa wixii dhammaa haysannee aan isku daawayno waan haysanaa daawadina waa taas runtii waxa weeyaan waqfada haddaan intaa uga gudubno alwaqfatu thaaniya cudurkan daacuunka ayaa hore loo yaqiinay oo caalamka aada u camimay wuxuu ahaa cudur ka dhashay ilaahay subxaana wa tacaala caradiisa laguna soo dirayay dadka allah subxaana wa tacaala ku caasiyey iyo kuwa mudiiciinta inta ogaada laakiin asalka maxaa loogu talagala cudurkaas in lagu asiibo dadka allah ku kufriyo gaalada ah laakiin muslimiintiina uu ku dhacay waa cudur laba qof ku wada dhacaya isku sina ugu dhacaya laakiin haddana isku qaab ahayn midna cuquub uu yahay midna naxariis buu yahay bal fiiriye gaalo muxuu ku yahay cuquuba iyo rijsi iyo qadab ilaahay ku dhacay weeye muslimiinna muxuu yahay raxma iyo shahaada waan hal cudur ogow maanta waxaa leedaha corona dadka muslimiinta wuxuu noqonayaa dembi dhaaf iyo naxariis buu noqonaya oo ilaahay ku kalsoon oo ilaahay aaminsan oo iimaanka dhabtaa la yimi gaaladana muxuu noqonayaa cuquubo iyo cala ilaahay ku dhacday oo baabi'inaysa oo jiri taraysa marka sidaasuu kala noqonaya axaadiista waa garanaysaa nabiga sal allau alayh wasalama ee ka sugnaatay oo markii cudurkaa caaisha ay weydiisay radia allahu tacaala canha daacuunkay weydiisay فأخبرها النبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء عمرك داعوك وحوها عذاب إلهي وكسو درعيد دونه فجعله الله رحمة للمؤمنين لكن إلهي من أنتم حقوقك نحريس بوردك فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد حديث البخاري وصوصا qof daacuunkaasi ku dhacayaa ma jiro oo magaaladiisa iska joogay meel lagu cararayo oo aaminsan waxa ku dhacaya inayin wax ilaahay ugu talagalay waxa alla ugu talagelinaysa ku dhacaynin ilaa ilaahay wuxuu u qorayaa qofka saabirkaa ee sidaa u sabray hadduu ku dhinto shahiidka ajarkiisii oo kale la siinaya soo naxariis ma marka daacuunkaasi cuquubu gaalo u ahaa muslimiinta naxariis buu u yahay annagu ma dhahayna corona muslimiinku ma dhaco waa ku dhaca laakiin midka coroonaha ku dhacaya muslimiinta iyo midka gaalada ku dhacaya ma isku midba laa afa najcalu muslimiin kalmujrimiin ma isku midba ma aha ma aha waa xumayaan si xun bay u fahmeen qaarkood si xun bay u fahmeen gaaladay murta u janjeeraan markasta ayaga gaaladay u janjeeraan waa xumayaasha markaasi waxay rabaan inay ka dhigaan karoonaha muslimiinta ku dhaca iyo midka gaalada isku mid ay rabaan inay ka dhigaan waxaa leena been baad sheegteen isku mid ma aha way kala duwan yihiin shaqada isku mala waqfada saddexaad waxaan leenahay oo khudbadu ay ku saabsanayd arkaanta iimaanka waxaa ka mid ah aliimaanu bilqadar khayrihi wa sharri qofku inuu aamino wax kastoo koonkan ka dhacaya in ilaahay jaangoyntiisa ay ku dhaceen qorshabaa socdaa qorshaa degsan qorshaha gaalada iyo maakiriinta waxbay dejinayaan soo maaha qorshaha ay dejiyeen maxaa ka horeeya kii ilaahay baa ka horreeya soo maha horaa loo dejiyey waxa qorshaha marka koonkan ka socda oo dhan waa inaad aamintaa shar iyo khayrba waxaa dhacaya ilaahay subxaanahu wa tacaala qadarkiisa iyo qadihiisay ku dhacayaan waa inaan aaminaa wax kastoo nagu dhacaya waxana u qadaran in ahaayeen oysa marna marna dhaafaynin xadiidkii nabiga sal allahu alayh wasalam ibni cabbaas ana maa asaabaka lam yakun liyukhdi'ak wama akhda'aka lam yakun liyusiibak hadihi caqiida cadiima oo ruuxa muslimka uu xambaarsan yahay inaa wax kasta oo kugu dhaca aad aaminto inay kugu dhici lahaayeen wax kasta oo kugu dhicin aad aaminto inaysan kugu dhici lahayn hore bay arrintaas u qoraydo macnaheedu marka maaha marka ilaahay hala tala saarta lee asbaabta ha laga tago asbaabta kow waxa ugu nafci badan ducada iyo ilaahay in loo toobadkeeno so asbaabta kuwa u waaweyn soo maaha iyo asbaabtii kaleo maadigaana sheegno daawooyinkii nabigu noo sheegay sal allahu alay wasalam kuwaa waa la imaanaya asbaabta waxaa kaloo ka mid ah qofku inuusan isku ridin sida hadda waayahan badan waxa la yidhaahdo naftiisa inuu qofku tashwiish ku furo iyo walbahaar qof hadduu qufaco uu yidhaha kan koroniyu qabo kaca subxaana allah maogta tashwiishka laftiisa saa cudura maogta waa cudur kugu dhacayo khataraw marka cudurka noocaasa waa la iska dhaafaa oo tashwiish isku furin oo ismashquulin ilaahay tala saaro asbaabtiina la imow yacni qof aada ogtahay xanuunka inuu qabo oo rasmiya waxba ha la baashin haddaa rabtid laakiin adigu ha tashuush ha isku furin tashuush ha isku furin codkii gaalada ummadda uma sheegayno waxaan u sheegaynaa diin saafi ah oo caafimaad ah kaasaa lagu caafimaadaya qofka caqiidadiisa inu degsado qalbigiisa degsado waxba uusan mashquul isku furin ilaahay uu tala saarto yacni asbaabtana uusan ka tegin ayaa loo baahan yahay marka arrimaha asbaabaha in lala yimaado waxyaalaha u daliilka waxaa ka mid a xadiidkii nabiga sal allahu alay wasalam daacuun ka sheekeynaya oo nabigu sal allahu alay wasalam uu sheegay meel hadduu daacuun ka dhaco yaan la geli yaan laga bixi qofka joogaanaha iska saro qof ka maqanna yuusan soo gelin waxba soo raadsan cudurka adiga ha soo raadsan taa macnaheedu marka ma ahan in meel kasta loo daliishado waxaa arkaysaa kugu wada xumayaada idaacadaha gaalada ka qaylanaya oo daliishanaya xadiidkaasay ku wada dhagayaan meel uusan lahayna way saaran xilli masaajidda waa in la xiraa xadiidkaana u daliila dadku waa inuu kala cararaa xadiidkaana u daliila war daacuunkan waa dhacayay cudurro kaloo faafaana waa dhacayeen waana sheegi doonaa taariikhdooda insha allahu tacaala iyo meelay ka dhaceen weligeedna lama soo guurin iyadoo la xiray masaajidda ma la haya xaramka hadda kolka loo xiray daacuun mise cudur faafa kuwan shayaadiintaa gaalada u shaqeeya ku ciyaaraya hadda waa kuwa xiray marka dhaqankan masaajidda wax kasta ha laga bilaabo ayaga suuqiyo furana masaajidka laga bilaabo kaniisadiyo furana laga bilaaba masaajidka baararkii lagu tubanayo furna masaajidka laga bilaaba wax dhan masaajidka kow cudurku asagoo ka socdaa leeyahay la joojiyo cudurka gaalada ku dhici lahaa ee ka socda masaajidka muxuu yahay diinta la faafinayo marka asagaasaa laga hortagaya ujeedku wax kala maaha marka masaajidda ha la xiro waa dhaqan gaaleed qadiima wa xadiidan gaalada waxay ku dadaali jireen inay masaajidda ilaahay kharaabiyaan oo baabi'iyaan oo dadka ay u diidaan oo diintana ay ka hor joogaan maxay masaajiddu waa meesha muslimiintu manbacooda ah diintuba ay ka faafto لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
gabagabada barnaamijka ayaan isla sugaanay waana wararkii ugu dambeeyey ee coronavirus waxaana soo jeedinaya salmaan axmed wararkii ugu dambeeyey ee coronavirus haddii aan soo gudbinno tirada dhimashada ee dalka maraykanka marba marka ka dambeysa aad ayay usii kordhaysaa waxaana saacadihii ugu dambeeyey la diiwaangeliyey ku dhowaad kun ruux taasi oo tirada dhimashada ee guud ee dalka maraykanka coronavirus uu dilay ka dhigaysa siddeetan kun saddex boqol labaatan iyo saddex qof wuxuu sidoo kale cudurku soo ritay maanta oo keliya shan kun iyo afar ruux taasi oo tirada guud ee dadka coronavirus uu hayo dalka maraykanka ka dhigaysa hal milyan saddex boqol konton iyo laba kun saddex boqol saddex iyo toban ruux sbain oo kale maanta waxaa la diiwaangeliyey dhimashada boqol afartan iyo saddex ruux taasi oo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa lix iyo labaatan kun lix boqol labaatan iyo kow qof waxaa sidoo kale maanta la diiwaangeliyey ee dad cusub oo cudurka soo ritay gudaha sbain kuwaasoo ay tiradoodu gaarayso kun sideed boqol iyo sideetan taasi oo tirada guud ee dadka coronavirus uu hayo dalka sbain ka dhigaysa laba boqol lixdan iyo afar kun lix boqol lixdan iyo saddex ruux dalka ingiriiska waxaa la diiwaangeliyey dhimashada laba boqol lixdan iyo sideed ruux taasi oo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa soddon iyo kow kun sideed boqol konton iyo shan qof waxaa sidoo kale la diiwaangeliyey dad cusub oo cudurka soo ritay gudaha dalka ingiriiska kuwaasoo ay tiradoodu gaarayso saddex kun sagaal boqol labaatan iyo shan qof taasi oo tirada guud ee coronavirus dadka uu hayo ee ingiriiska ku nool ka dhigaysa laba boqol sagaal iyo toban kun boqol siddeetan iyo saddex qof talyaaniga maanta waxaa la diiwaangeliyey dhimashada boqol lixdan iyo shan qof taasi oo tirada guud ee dadka cudurka coronavirus u dhintay ka dhigaysa soddon kun shan boqol iyo lixdan ruux waxaa sidoo kale la diiwaangeliyey dad cusub oo cudurka coronavirus soo ritay kuwaasoo ay tiradoodu gaarayso siddeed boqol iyo laba qof tirada guud ee dadka uu coronavirus hayo dalka talyaanigana waxay ka dhigan tahay laba boqol sagaal iyo toban kun iyo toddobaatan ruux ruushka siddeetan iyo sideed ruux ayaa la diiwaangeliyey in coronavirus uu maanta dilay taasi oo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa kun sagaal boqol shan iyo toban ruux waxaa sidoo kale la diiwaangeliyey dad cusub oo cudurka coronavirus soo ritay kuwaasoo tiradooda lagu sheegay kow iyo toban kun iyo labaiyo toban ruux taasi oo tirada guud ee dadka coronavirus uu hayo dalka ruushka ka dhigaysa laba boqol iyo sagaashan kun lix boqol siddeetan iyo siddeed ruux wuxuu dhanka kale coronavirus aada ugu sii faafaya aqalka cad ee looga taliyo maraykanka saacadihii lasoo dhaafayna waxaa la sheegayaa inay iskarantiileen ugu yaraan saddex mas-uul oo ka tirsan mas-uuliyiinta aqalka cad kuwaasoo isaga shakiyey in cudurka coronavirus uu hayo waxaa ka mid a dadka iskarantiilay mas-uuliyiintii qaabilsanaa ee dhanka cuntada iyo gurmadka ee dadka karoonaha uu hayo ee kuwaas oo sheegay in saacadihii lasoo dhaafay ay ku dhex milmeen dad uu coronavirus hayay taasina ay keentay inay isaga shakiyaan oo ay hadda iskarantiilaan horey wuxuu coronavirus ugu dhacay mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan aqalka cad oo ay ka mid tahay haweeney la taliya dhanka warfaafinta u ah mike penis oo ah ku-xigeenka donald trump wuxuu sidoo kale cudurku ku dhacay adeegaha gaarka ah ee donald trump oo ka tirsan saraakiisha ciidamada badda ee maraykanka warar kale oo soo baxaya waxay sheegayaan in haweeneyda lagu magacaabo ivanka trump oo uu dhalay donald trump adeegaheeda gaarka ah uu isna cudurka coronavirus ee ku dhacay oo baaritaan la sameeyey lagu ogaaday in cudurka coronavirus uu bositive yahay marka si guud cudurka coronavirus gudaha dalka maraykanka gaar ahaan aqalka cad ee looga taliyo maraykanka aad ayuu ugu sii kordhayaa wararkii ugu dambeeyey ee coronavirus updatekiisana halkaas ayaan kusoo afmeeraynaa لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
guud ahaan dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa caawa waa naga intaa dhammaanteena waa fi amaan illah wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي